أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu'asasada alkatayba ayaa baahisay filimkii la wada sugayey ee hadiyadda ciidul adxa bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka jilbi oo buga qable ee wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa xalay goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkatayba ay soo saartay in ka badan shan boqol oo ka mid ah muslimiinta xujayda ee sannadkan gudanaya rugniga xajka ayaa geeriyooday intii ay ku guda jireen acmaasha xajka madaxa f b i-da xukuumadda saliibiyadda maraykanka ayaa booqasho qarsoodi ah ku tegay dalka kenya isagoona eedayn kulul u jeediyey sirdoonka kenya weeraro kala duwanna loola beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha dulxijaha kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan warkii oo dhan mu'asasada alkataab ayaa baahisay filimkii la wada sugayey ee hadiyadda ciidul adxa waxaana warbixinta filimkan inoo haya ismaaciil salaad guleed
أخي كيف يطيب لنا القعود
أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دم أي جرح في فؤاد mu'asasada warbaahineed ee alkataib waxay baahisay filimkii la wada sugayey ee ahaa hadiyadda munaasabadda ciidul adxaa filimkan oo ku baxayay ilaa toddoba luuqadood ayaa loogu magacdaray kayfa yadiibu alqucuud wuxuuna filimkani xambaarsanaa rasaa'il iyo fariimo muslimiinta ku boorinaya icdaadka jihaadka iyo in loo diyaargaroobo difaacidda diinta alleh filimku ay ku lifaaqnaayeen kelimaadka qiyaadada mujaahidiinta ayaa qaybaha hore ee isdaarka wuxuu isdultaag ku sameeyey maasaadka muslimiinta iyo gaalada sida ay u gumaadayaan muslimiinta ku nool dalalka caalamka iyadoo lasoo bandhigaya muuqaallo xanuun badan oo ay ka mid tahay gumaadka yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza
أمتي يا ويح قلبي ما دها دار المجرمون أضحى كالمقابر
filimka ayaa sawiraya xaalka maanta ay ku sugan tahay ummadda muslimka ah iyo sida uu cadowgooda u dhakray kadib markii uu kala dhantaalay midnimadooda kana dhex abuurtay cumalo danahooda u fulisa
What intensifies the calamity and suffering is that our ummah has split into different factions and sects, with each attempting to dominate the other. So much so that our enemies have become mere spectators, as they have found among the Muslim ummah someone to do their job for them. And it leaves you wondering is this happening to the nation whose immense glories and magnificent exploits have been recorded and documented in the chronicles of history?
كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأبواب Is this the Ummah whose state was renowned throughout the world and filled the hearts of its enemies with fear? Is this the nation whose caliph used to tell the clouds, Pour down where you will, for your produce will reach me, however long it takes?
كيف أشكو والمسامع مغلقات والرجال isdaarka ayaa bixinaya tawjiihaad dhaxalgal ah oo uu siinayo muslimiinta xilligan nool kaasoo ku aadan in ay ka dhiidhiyaan marxaladda adag ay maanta ay wajahayaan muslimiinta How can we be content with abandoning jihad while we see that the Sharia of Allah has been nullified and neglected and has been replaced by man made laws?
يشرب من كؤوس الذل قهرا وأسياط النصارى في الجلود How can we be content with abandoning jihad while the lands of Islam are being occupied and continue to fall into the hands of the enemies, one after the other?
نرى أعداءنا صاروا ذئابا تجرعنا كؤوسا من صديد intaasi kadib filimka ayaa soo bandhigaya tababarka akadeemiyadda milatari ee sheekh usaama bin laadim taqabalahullah oo ay ka qalinjibiyeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan jeyshka mujaahidiinta أعيد أعيد أعيد إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جندنا أماما أماما ciidamada mujaahidiinta ayaa soo gudbinaya tababarkii ay qaateen oo isugu jiray funuunta kala duwan ee dagaalka iyo jirdhiska iyagoona ku tababaranaya hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka إلى الحق سلطانه ودكوا معاقيل جند العدا فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى فنحن جنود لنا راية إلى الله قمنا لنشر الهدى وإنا على العهد نمضي به جنودا لقدواتنا المفتدى جنود الفداء waxaa filimka lagu soo qaadanayaa dardaaranka sheekh doctor ayman addawaahiri oo ku socda mujaahidiinta bariga afrika أنا أرسل تحياتي وتحيات إخواني لإخواننا المجاهدين في الصومال waxaan sidoo kale salaanteeda iyo tan walaalahaygaba u dirayaa mujaahidiinta soomaaliya waxaana xasuusinayaa in waajibkooda uu yahay inay sharafta islaamka iyo muslimiinta ee geeska afrika ku nool ka difaacaan saliibiyiinta iyo yahuudda ayna ogaadaan in waxa ka socda soomaaliya ay tahay qayb ka mid ah duulaanka yahuudda iyo nasaaradu ay ku soo qaadeen ummadda muslimka ah walaalaha islaamnimada iyo jihaadka naga dhexeeyo ee soomaaliya ku nool waxaan leeyahay ogaada inaad ku beegan tihiin dhufayska koonfureed ee islaamka sidaas darteed yaan islaamka laga soo jiirin dhufayskiinna ogaadana in aan annaguna idin garab taagannahay ummadda muslimka oo dhanna garabkiinna taagan tahay allah wuxuu yidhi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين
سأرخص كل غال لن أبالي
sidoo kale filimka waxaa lagu soo qaadanayaa sheekh mukhtaar abusubayr taqabalahullah oo mujaahidiinta ugu baaqaya inay joogteeyaan jihaadka waddada alleh islamarkaana ay ilaaliyaan midhaha jihaadka marka waxaa loo baahan yahay qofka mushaahidka ah inuu naftiisa u diyaariyo hijro inuu naftiisa u diyaariyo meel kasta iyo goob kastaba oo islaamka loogu nusraynayo inuu ka jihaado oo noqonaa dad heegana oo meeshii looga baaqaba u diyaara arrinta labaadna waxa weeye jihaadkeenna inaan joogtayno inaan iska ilaalino cidhbaheenna inaan ka laabanno midhaha jihaadka waa inaan dhowrno alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay min almu'miniina rijaal صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وإنان أرنكا كتل ما نانو jihaadkeenna waa inaynaan burin oo aynaan ku burin tar sheegasho iyo dhibaato alle wuxuu leeyahay waman jaahada fa innamaa yujaahidu linafsih ina allaha lahaniyun cani alcaalamiin qofka jihaadaya naftiisa ayuu wax taray u jihaaday allena subxaana wa tacaala dadkoo dhan wuu ka deeqtoomaa haddaad markaa alle dartii u jihaaday haddaad jihaadka ku soo hormartay haddaad ku soo dib martay waxaa loo baahan yahay qofku alle dartii inuu abaalka uu ka sugo تمسكنا بدين الله حتى أرينا الظالمين به dhinaca kale ciidanka mujaahidiinta ee ka qalinjebiyey akadeemiyadda milatari ee sheekh usaama bin laadim taqabalahullah ayaa soo bandhigaya duruus cilmi ah oo ay ku qaateen intii uu tababarka u socday أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وأستعينه على نيل الرضا وأستمد اللطف فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد بهم ريح العلا فجابوا وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا
ugu dambayntii filimka ayaa lagu soo gebagabeeyey gabayga shahiidul umma sheekh qusaama bin laadim raximahullah oo ka hadlayay muslimiinta reer falastiin أهالي فلسطين أهالي فلسطين احتسوا أكؤس الشجا وجرح حجاز فيك ما عاد يضمر أتقعد أتقعد لا الحكام ذادوا عن الحمى كبيرهم للكفر يسعى وينصر أتقعد أتقعد لا التجار أدوا زكاتهم لتجهيز جيش بالصناديد يزخر أتقعد أتقعد لا الأبطال رصوا صفوفهم ولا القدس من أيدي المغيرين حرروا أتقعد لا الأشبال داووا جراحهم ولا جثث الأطفال لفوا ودثروا فأين بنو الإسلام إذ حمي الوغى فهل استجابوا للإله وشمروا وليس بنو الإسلام إلا نجائب بفقدك أضمتها المصيبة ضمروا ولكنهم ولكنهم رغم الجراح يقينهم بعودة أمجاد الخلافة يكبر وأن حلول الخائنين جميعها هباء على درب الجهاد يبعثر وقد أقسموا بالله أن جهادهم سيمضي ولو كسرى تحدى وقيصر والسلام عليكم.
سأعلي هامتي فوق الثريا ولو بجيوش قيصر أرهبوني bulshooyinka ku kala dhaqan degmooyinka jilub iyo buga qable oo ka tirsan wilaayaadka islaamiga hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa xariiga oo fagaarayaalaha ku daawaday filimkii cusbaa ee mu'asasada alkataib ay soo saartay aynu ku hormarno magaalada jilub iyo walaalka cismaan axmed duubow
ciidanka xagga loo diyaariyey غزة إن شاء الله تعالى غزة المصريين طبعا الله أكبر الله أكبر
daqiiqado kadib markii uu soo baxay filimkii aadka loo wada sugayey alkataa'ib maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isdaarka dadweynaha ugu shiday barxadda kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib filimka oo ahaa mid ay dadku si weyn u wada sugayeen ayay ku daawadeen waxyaabihii uu xambaarsanaa isdaarka kaas oo ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka ay la kulmayaan muslimiinta haba ugu badnaatay ee walaalaheen reer khaza muuqaalka oo aad u dheeraa ayaa intii uu soconayay waxaa dadka lala socodsinayay hadba waxyaabaha uu isdaarku isdultaa ku samaynayay iyadoona la gaaray qeybaha dhexe ee filimka kaas oo lagu arkayey mid ka mid ah mucaskaraadka mujaahidiinta bariga afrika kaas oo dadka mar kale siiyey niyad wanaag iyo in muslimiintu ay leeyihiin dad uu allaah u diyaariyey in ay diintiis u gargaaraan sidoo kalena ka difaacaan dhibaatada gaalada ee ka dhanka ah muslimiinta warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa dadkii daawanayay filim ka wareysatay dareenkooda muuqaalkii ay daawadeen waxaan daawanaynaa filin aad iyo aad u xiiso badan filinka qaybtiis hore waa walaalaha nin falastiina la gumaadayo oo yahuud yahuudda ay gumaadayso marka inaan maaragtay fadhi noomi yaalo qofkii fiirsado filinka qaybtiis hore marta inaan fadhiisno marka hadda waxaan fiirinaa mucaskarkii oo maaragtay loo diyaargaloobayo cadowga loo diyaargaloobayo meeshii loo oo ghazo loo mari lahay loogu duuli lahay ayaa walaalahay u diyaargaloobahayaan mucaskar aad iyo ajiib badan waay haddana waxaan arkaynaa mujahidiinta oo diyaargaroowaaya si loo gargaari laha reer falastiin aad iyo aad buu filimku u wacan yahay walaal alkataa'ib horta marka koowaad waxaan gaarsiinaynaa fariin jazaakum allahu khayran marka labaad muslimiinta si guud waxaan leenahay horta qof qofkii arka wuxuu ku dhacaya dadkan ee aan danqan aan gelin mar xataa inuu diyaargaroobo aysan niyaddiisa soo gelin waxaan leenahay qofkaasi ha iska dayo niyaddaasoo ha diyaargaroobo si uu u difaaci lahaa walaalahaas marka labaadna filinka aad baan ugu farxnay maadaama walaalaha mujaahidiinta ah ay aad nooga farxiyeen mucasirkaa soo galay aad baan u faraxnaa xaqiiqatan markaan aragnay muslimiintii mujaahidiintii oo u tababaranaya oo isticdaad u gelaysa ay gaalada isaga dhicin lahaayeen marka filinkani weli waa socdaa jazaakum allahu khayran hadda marka waxaa ii muuqda walaalihii mujaahidiinta oo ku dabaalanaya webigii oo baranaya sidii mataqaana badaha loogu gudbi lahaa waxaan ku suganahay fagaraha kulanka shareecada ee degmada jilib waxaan ku fiirsanaynaa filin cajiiba ay soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib kaasay uga qayb qaadanayso ciidul adxa filimkana waxaa lagu soo bandhigay dhibaatooyinka muslimiinta filistiin lagu hayo qaybta daba filimkana waxaa lagu soo bandhigay macaskar mujaahidiinta ay soo bandhigeen oo cajiib ah kaasoo ay mujaahidiinta uga qayb qaadanayaan sidii ay ku gaari lahayeen filistiin iyo sidii loo xoreyn lahaa dhulka muslimiinta guud ahaan
waxaan joognaa kulanka shareecada waxaan daawanay filin ay soo saareen walaalaha mujaahidiinta khaasatan walaalaha iclaamka tan kale waxaan fiirsanay dhibaatada ku dhacaysa walaalaheena qase walaalaha muslimiinta waxaan leehay meel kastoo joogan qof kastoo jihaadka ka fadhiya waxaan leehay inay ilaahay ka cabsadaan ay jihaadka ay usoo kacaan ganacsi iyo macnaha waxay u taraysa maal oo maxaan ku iraahay mana ku arkin saas oo kale soomaali ilaa iyo khase insha allah bidnilah alkariim waa dadkii furan lahaa insha allah waxaana aad ula hadlayaa dadka jihaadka ka fadhiyo inay ilaahay ka baqaan oo maxaan ku iraahay jihaadka ay aadaan dhalinyar maxaayd jihaad ka fadhida wallaahi dadkeena muslimiinta saas loo galay miyaa maanta abanoona ciyaaraysid war maanta damaashadaad nooma jiro war ragga maqaaxidaha fadhiya oo ka kaca fadhiga oo hala aado jihaadka filinka macnihiisana hala fahma ragga jiifa oo jiifka ka kaca ragga istaagana hubkiina hubaysta ayaa idin leeyahay la dagaalama cadowga insha allah mid ka mid ah culimmadii filimka ay soo saartay alkataa'ib ku daawaday barxadda kulanka shareecada ayaa inoogu warramaya dareenkiisa iyo waxyaabihii uu filimka ku daawaday waxa weeyaan kelmadii ibraahim rubeysh raximahu llahu tacaala raxmatan waas filimka isagaa lagu lifaaqay kayfa yatibu alqucuud walmuslimuuna fii haada ama walmuslimuuna fii filistiin naraa wanasmac maa waqaca fiihim waxa ku dhacaya inagoo maqlayno arkayna sidee bay suurtagol u tahay oy suurtagal u tahay fadhi sidee buu suurtagol u yahay ama sidee u dhici kartaa horreysa dhibaatooyinka falastiin wixii qabsaday falastiin sida loo laayey loo hilbahooda loo waday kaholaca iyo ololka kaa maxaan ka qaadan karaa oo waxaan ka qaadan karaa inaynu kacno waxaa xigaya markaasi inaynu markaa walaalaheenna xafidahumullahu allah xifdiyo abi cubayd ragga uu diyaargareeyey xafidahullahu tacaala mucaskarkaasi magaciisa markaasi mucaskar magaciisa akaademiya sheekh usaama inaynu markaasi mucaskarkaa wax ka qaadano mucaskarkaa waxaan u daawaday oo waxaan ka dareemay waxaanan weligay arag abidkay intaan joogay weynida ilaa madfaca minada dhexdooda laga qarxinayo oo dhexdooda ku qarxayso iyo biyaha iyo buuraha iyo meeshay iska soo deldelayaan iyo meesha uga soo dhacayaan iyo dabkay dhex marayaan haddaan la yeelin waxa dhacaya sida falastiin ku dhacdun bay nagu dhacaysa alkataa'ib waxaan leeyahay subxaanahu watacaala ilaahay ma'aalkooda ha ka dhigo iyo markaasi waddameyntooda jannaata furdows allah ka dhigo ilaahayna khaatumada allah u suubiyo dadaalka iyo juhdiga jihaadka ay galeen thaqriga cajiibka ay ku jiraan waa iyo andalus meeshay noogu jiraan allah ku sugo iyaga allah sugo ilaahayna ha ugu wado ilaahayna khaatumada ha ugu suubiyo ilaahayna subxaanahu watacaala halkaasaynu isdaarkan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa qayb ka ah muuqaalada sida weyn u soo jiitay dadkii daawaday wuxuuna filimkan bannaanka keenay dhibaatooyinka muslimiinta oo meelo kala duwan ah iyo haliyada muslimiinta oo dhankooda u diyaargaroobaya la dagaalanka cadowga diinta ku soo duulay sidoo kale walaalka cabduqaadir rabaani ayaa waxa uu warbixin inooga diyaariyey isdaarkii lagu daawaday degmada boga qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
halkan waa fagaaraha weyn ee bartamaha suuqa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan oo ah fagaaro caan ku ah daawashada aflaamta jihaadiga ah waxay bulshada degmada buqa qable ku daawadeen filimka cusub ee hadiyadda ciidul adxa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib xagga iyo xaggaba markaa fiiriso waxaa aad u buuxdhaafiyey fagaaraha dad weyn aad u fara badan xitaa oo ay carruur ku jiraan daqiiqada kadib markii filimkan uu soo baxay ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable u iclaamiyey bulshada magaalada in ay isugu soo baxaan fagaaraha aflaamta ee suuqa degmada si halkaas loogu daawado filimka cusub ee sida weyn looga wada sugayay caalamka iyo gudaha soomaaliya sida dadweynuhu ay isugu soo baxeen daawashada filimkan waa aad ku indha daraandaraysa markaad hadba dhinac u eegto waxayna taasi muujinaysay dareen ah in si aadii loogu baahi qabay daawashada filimkan filimkan cusub ee hadiyadda ciidul adxa ee xalay ay baahisay mu'asasada alkataa'ib ayaa xambaarsan laba risaalo oo kale ahaa in laga aargudan doono gaalada xasuuqa iyo dhibaatooyinka muslimiinta ay u geysanayaan iyo gaar ahaan walaaleen reer falastiin iyo risaalada labaad oo ku socotay dadka muslimiinta ah ee jihaadka ka fadhiya taas oo ah inay muslimiinta cudurdaar u helaynin in ay jihaadka ka fadhiyaan iyadoo muslimiinta caalamka sidaas loo xasuuqayo qaar ka mid a dadkii usoo daawashada tagay filimkan oo aynu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa uga warramay idaacadda islaamiga al andalus dareenkooda ku aadan waxyaabihii ay ka arkeen filimka kaasoo qeybaha hore ee filimka soo bandhigaya murugo halka qeybaha dambe ee filimkana uu ahaa miday laabuhu ku ilqabowsanayeen maadaama mujaahidiintu soo bandhigayeen diyaar garowga ku aadan sidii cadowga duulaanka ah laysaga dafcin lahaa ummaddana ay ugu istaagi lahayd buu torgashay munaasabadda ciidul adxa filimka waxaa u yaab badnaa ciidamada mujaahidiinta oo biyo ka soo baranaya taasna waxay fariin u tahay ciidamada tuubiya baddana hawee ka soo gashay maasha allah filimkana caawa farxad aad aad filimka u qatilsana caawa aan fiirsana maasha allah dadweyne aad u soo qayb gala filimka caawa filin aad iyo aad u wanaagsan ee daawan waxyaaba ugu yaab badnaa ugu murugo badnaa waxaa waaye walaalihii falastiin mucaskarka wallaahi bilaahi aad iyo aad ayuu wanaagsanaya waxaa ugu yaab badnaa qaybta wallaahi oo biyo filin aad iyo aad cajiib aan ku daawanaynaa kulley aad iyo aad ummad u faraxsan yihiin filinka aad uu qaymo u lahay waxaan fiirsanay faktooro yuhuudda oo waxawaa walaalaha falastiin ay gumaadayaan haddana waxaan fiirsanay walaalaha oo kenya muslimiinta oo la gumaadayo kadibna waxaa ku xigay ciidamada mujaahidiinta oo tababaranayo aad iyo aad caa waxawaa farxaddeenna masoo goobi karo faktooro waa murugoonay fakti dambena aad iyo aad aan u farxnay qaybta tababarka waxay ugu yaaku badnayd qaybta biyaha in la galo kadibna waxawaaye haddana kalfooto lasii ciyaarayo ee ragga qaybtaas aad waxaa ugu farxad badneed dadka jihaadka fadhiga muslimiinta waxaan dhihi lahaa waa ujeedin walaalihiina maanta la gumaadayo soo kaca dagaalama waxa waaye maanta waa maalintii aan cadowga iska fogey lahayn cadow meel walba oo ku jaba ujeedaan waxaan dhihi lahaa soo baxe waxa waaye walaalihiin mujaahidiinta soo garb istaagaan dhihi lahaa fiilanka waxaa sida tababarka iyo u socday iyo sida la yaab kale iyo sida maaragtay xabadaha loo ridaa iyo macaskar aad u qatarsan meesha ka muuqda qaybta waxay ugu yaab badan waxa suugaar sil ridaayo iyo heshiikayaasha iyo waxa qaybta gubiga sida loo galaayo iyo maaragtay sida loogu soo boodaa iyo sida maaragtay kaarto la jeexa iyo wax la yaab laa meesha ka socda waa filan aad iyo aad u xiiso badan oo aad iyo aad noo soo jiitay marka ugu horreysay waxaan daawanay walaalaheena falastiin oo aad iyo aad loo xasuuqayo oo aad iyo aad loo xasuuqayo oo ciidamada cadowga yahuudda oo duqaynaya walaalaheena falastiin duqaymihii walaalaheena falastiin aad u dhaawacmeen filanka qaybtiisa dambana waxaan ku daawannay walaalaheena mujaahidiinta u diyaargaroobaya inay xoreeyaan masjidul aqsa insha allah waxaa daawanay filin aad iyo aad u cajiibsan lala cajabay oo caadi aan hayn waana filin aad iyo aad noo xiisogeliyey korta ugu horeysa qaybta ugu horeyso waxaa waxaa waaye gumaadka falastiin ay u geysanaya yuhuudda ayaa lagu soo bandhigay qaybta dambe intana mid waxaa waaye aad noo dhiirogeliyey rag lagu tashanayo waxaa waaye una diyaarsan siday cadowga difiici lahaayeen ayaa nagula tusiyey alxamdulilah ilaah ayaa ku mahadsan qaybaha dambe ayaa iigu yaabadnaayey waa qaybo caadi ahayn waxaa waaye baddii iyo waxaa waaye rag u diyaarsan filimkan xiisaha leh ee hadiyadda ciidul adxa ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa la odhan karaa halkii ugu horreysay laga daawaday in ay ahayd wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaas oo bulshadii u soo daawasho tagtay ay si weyni uga maqsuudeen in ka badan shan boqol oo ka mid ah muslimiinta xujayda ee sanadkan gudanaya rukniga xajka ayaa geeriyooday intii ay ku guda jireen aqmaasha xajka cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa tafaasiisha warkanaya boqolaal ka mid ah xujayada muslimiinta ee sanadkan gudanayay fariidada xajka ayaa geeriyooday halka kuwo kalena la la-yahay musiibadan ayaa ka dhacday magaalada maka al mukarama waxaana shaki badan la gelinayaa duruufaha ay dadkani u dhinteen dowladda daaquudka ah ee aal sacuud ayaa isku dayday inay qariso xujayada boqolaalka ah ee geeriyooday balse gudyada xajka ee dalalkii ay ka yimaadeen ayaa shaaciyey ugu yaraan shan boqol toddobaatan iyo toddoba xaaji ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen kuwaas oo badankood kasoo jeeda dalalka masar iyo urdun saddex boqol soddon iyo labo qof ayaa masaare ah dadka dhintay halka lixdan qof ay yihiin urduniyiin xujayda ayaa dhintay ka hor gudashada acmaasha xajka iyo kadib intaba sida ay muujiyeen muuqaalo laga soo qaaday magaalada barakaysan ee maka meydadka xujayda ayaa daadsanaa wadooyinka iyo teendhooyin yaryar oo ay dhisteen sababta geerida keentay ayaa ahaa kuleylka daran ee ku dhuftay magaalada iyo daryeel xumo dhanka caafimaadka ah maamulka aala sacuud oo lacago malaayiin doolar ah xojayada uga qaata in uu siinayo adeegyo caafimaad iyo guryo qaboojiyaal leh ayaa ballantaasi ka baxay waxaana aad u yaraa in xojayadu ay helaan adeegyada qaboojiyaasha ah iyo baaritaanada caafimaad ee daruuriga ah wararka ayaa intaasi ku daraya in in ka badan laba kun oo ruux iyagoo xaalad adag ku sugan la seexiyey isbitaallo ku yaala gudaha dhulka xarameenka ee loo bixiyey sacuudiga heerkulka magaalada maka al mukarama ayaa ka sare maray konton iyo laba digri arrinkaas oo ciriiri geliyey qaar ka mid ah muslimiinta kasoo xajiyey wadamada aadka u qabow iyo xitaa dalalka cimiladoodu dhexdhexaadka tahay wasiirka warfaafinta maamulka aala sacuud ayaa qiray in geeri badan ay ka dhalatay heerkulka magaalada maka balse wuxuu dafiray dayaca ay xukuumaddiisu geysatay dadka ayaa badanaa geeriyoon jiray iyagoo gudanaya acmaasha xajka sida isbuurashada xujayda oo kale balse waa dhacdo ugub ah in xujaydu u dhintaan dayacaad dhanka caafimaadka ah waad mahadsantahay walaalka caliyare madaxa f b i da xukuumadda salbiyadda maraykanka ayaa booqasho qarsoodaha ku tagay dalka kenya isagoona eedayn kulul u jeediyey sirdoonka kenya haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka xaaris abduqaadir madaxa f b i da maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher ray oo dhowaan booqasho ku yimid waddanka kenya ayaa walaaca ka muujiyey weerarada ay mujaahidiinta xarakada al-shabaab ka fuliyaan gudaha dalkaasi gaalkan oo ku nagaaday magaalada nairobi ayaa booqday goobo kala duwan ay weli ku dambeeyaan raadadka weeraradii halyeynimo ee fuliyeen mujaahidiinta bariga afrika wuxuuna sheegay in loo baahan yahay iskaashi amni iyo wadashaqayn xoog leh oo dhex marta dowladaha kenya iyo maraykanka si looga feejignaado weeraro hor leh oo ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobaha uu tegay madaxa f b i da maraykanka ayaa waxaa ka mid ah hotelka fortin riverside ee mujaahidiintu sanadkii labada kun sagaal iyo tobanka ku qaadeen weerar xooggan islamarkaana lagu dila gaalo kala midab ah oo isugu jira yuhuud iyo nasaaro mas-uulkan ayaa dhanka kale eedan dusha kala dhacay laamaha ammaanka ee gudaha kenya isagoona sheegay in amni sugidoodu ay tahay mid aad u leedataa xilliyada ay la kulmayaan weerarada mujaahidiinta isagoona tusaale u soo qaatay hoogii iyo fashilkii xumaa ee ka raacay weerarkii westgate moll ee socday muddada maalmaha xidhiirka ah kaasoo dhaca sanadkii labada kun saddex tobanka booqashada madaxa f b i da maraykanka ee gudaha kenya ayaa ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadii ka hor madaxweynaha dowladda saldhibeedaha ee kenya walaac daran ka muujiyey awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysaa iyo taagdarada ciidankooda iyo kuwa dowladaha ay deriska yihiin ee ku lugta leh duulaanka ashaaradiirnimo ee kol hore lagu soo qaaday wilayaadka balse kolkan kusoo biyoshubanaya kalahaad iyo in ay gurtaan dowladahaasi kasabka wixii ay beerteen mahadsininta xaaris weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar qaraxa ku qaaday xarunta hay-adda socdaalka ee kooxda ridada soomaaliya ay ku leedahay magaalada beledxaw oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka saliibiga ah kaga sugan yahay wilaayada gedo waxaana qaraxaasi waxyeelo ay ka soo gaartay gaari nooca cabdibalaaha ah oo yilay xaruntaasi bokool mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaad madaafiic ku garaaceen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ee degmada waajid madaafiicda oo gaaraysa ilaa laba toban ayaa ku wada dhacay gudaha xerada waxaana xerada xabishada ka kacay dab xoogan shabeellada hoose mujaahidiintu waxa ay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka buur culuw ee hoostaga degmada baraawe jubbada hoose mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidanka kufaarta kenya ay ku leeyihiin inta u dhexaysa deegaanada kulbiyow iyo kaamboni waxaana jira khasaa'ir kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi isla jubbada hoose waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontaroolka murtadiinta ee deegaanka kaamboni waxaa qaraxaasi si xun ugu dhaawacmay murtad lagu magacaabo daawuud murtad daawuud ayaa caan ku ah dhibaataynta dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka oo ay ugu horeeyaan haweenka muslimaadka iyo dadka musaafiriinta ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته